bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamadi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa cashirkeenii boqol iyo tobnaad ee cashiradii inoo socday kuna saabsanaa kitaabka suwar min xayaati saxaaba ama taariikh nololeedkii asxaabtii nabigeena sala allahu calayhi wasalam dhinaca kale waa darsigii labaad ee ku saabsan taariikh nololeedka saxaabiga cutbata cutbatu ama cutbata ibnu khaswaan sabxada saddex boqol iyo saddex iyo sagaashan waxaan joognay sayidina cumar oo rag raadinaya qaa-id weyn oo hawshaa u diro ilaan ciidanka ayaa ku yaray fa nathara fa nathara wuxuu wuxuu fidiyey wuu saa u daadiyey kinaanata rijaalihi raggiisa gabooygay ugu jireen yuu bayna yadayhi hortiisa ku daadiyey hortiisa ayuu saa ugu soo daadiyey marka meeshan way iska caddahay rag meel hortaada laguma daadiyo ragna ma galaan gabooy ma galaan gabooyga waxaa lagu qaataa fallaadhaha iyo leebabka ayaa lagu qaadan jiray raggii hore waagii hore ee lagu dagaalami jiray fallaadhaha ama leebabka yaa waxaa lagu ridan jiray wax ka samaysan maqaar oo daboolna leh yaa tiro badan tiro uun dee kolba intuu kuu qaado yaa lagu qaadan jiray sida hadda rasaasta loogu samaystay ee bahashan la gashado marka rasaasta nafteeda iyo meelahay soo martay iyo magacyada ay soo martay iyo waa waa badan tahay meesha lagu ri meesha meesha lagu rito hadda khasnad yaa la iska dhahaa khasnad qoriga laba khasnadood buu leeyahay hal baan haystaa khasnad marka waa taasoo kale hadda waaga hadda rasaastana khasnada lagu qaataa leebabka iyo fallaadhahana gabooyga lagu qaadan jiray marka waxaa lagu shabahayaa markaad dagaalamayso ee falaar lagu dagaalamayo leebabkii kolba malama soo bixi hortaada ay dhigan markaasaad kolba mid qaadanaysa marka maadaama uu raadanayay sayidina cumar hogaamiye weyn oo dagaal ileen raggiibaa ku yar dhaqanna waxaan u ahaan jirtay markuu raggu ku yar yihiin ciidanku markuu ku yar yahay wuxuu raadin jiray hogaamiye weyn oo cadiim ah oo naqsiga iyo yaraanta ciidanka ku jira ku kaba caqligiisa iyo cabqariyadiisa ku kaba marka raggiibuu fiirinayaa hebel hebel ma hebel baad meeshaa u dhiibtaa ma hebel baasaa udhiib hawsha uu ka wado unbaa laga wadaa maaragtay sidii gabooygii leebabkii ku jiray oo inta la faray hortaada aad dhigto ood kolba mid qaadanayso ood kolba mid tijaabinayso fa nathara wuxuu ku firdhiyey uu furay uu daadiyey kinaanata rijaalihi raggiisa gabooygii ay ku jireen yuu bayna yadayhi hortiisa saa ugu daadiyey wa akhada wuxuu bilaabay yacjimu inuu cudiyo ciidaanahum ulahoodii marka leebabka markaad hortaada saa u dhigto waad fiirinaysaa tijaabada oo saas gacanta loogu qabto yaa waxaa la yidhaha cudin yaa af soomaaliga la yidhaha waa la cudiyey yani intuu leegyahay iyo xooggiisu intuu leegyahay iyo yaa waa waa la cudiyaa waran waranka wax walba waa saasaa loo cudiyaa waa la fiiriyaa waa la tijaabiyaa un wey cudintu waa tijaabo marka mid mid buu raggii u fiirinayaa weeye wa akhada wuxuu bilaabay yacjimu inuu cudiyo ciidaanahum laamahoodii gabooygii leebabkii ku jiray laamahoodii inuu inuu inuu mid kolba mid cudiyo uu fiiriyo marka hadda waxaa laga wadaa raggii madaxiisa ku jiray ee magaalada madiine u joogay inuu mid mid u fiiriyo waaxidan mid inuu cudiyo bacda aakhara mid kale famaa labitha kumaba raagraagin arrintii iyada an hatafa inuu ku qayliyey wajadtuhu waan helay waan helay waan helay nacam wajadtuhu waan helay markuu saas arrintii iska xalliyey iyo hurdadii ka timid uma markaa kadib madaa wuxuu aaday ilaa firaashihi gogoshiisii wahuwa yaquulu isagoo leh innahu ka aan helay mujaahidun waa mujaahid oo caraftuhu aan bartay badran maalintii badar ayaan bartay oon arkay si u dagaalamayo wa uxudan uxud ayaan arkay wal khandaqa iyo khandaq baan arkay maalintii khandaq ama waxaad tidhaahdaa carafathu waxaa baratay caraftuhu ma ah carafathu isaga waxaa baratay uxudun baa badrun baa baratay wa uxudun baa baratay dagaalkii uxud walkhandaq baa baratay iyo wa akhawaatuha kuwa walaalaheed walaalaha waxaa laga wadaa un dagaaladii kale ee ay muslimiintu galeen uu rasuulku hogaaminayay wa shahidat waxaa u markhaati furtay buu yidhi markhaatiga ugu weyn lahu isaga alyamaama dagaalkii yamaama musaylimatulkadaabkii lala galay xuruuburidihi dagaalkii kuwii ridoobay ee diinta ka noqday iyo wa mawaaqifuha iyo iyo iyo meelaheedii intii maalmood ee la dagaalamay iyo wacdarihii famaa nabaa famaa nabaa kama xumaanin oo lama gafin oo lama waayin lahu isaga sayfun sayf sayf uu qaaday uu nin ku u qaaday weligii lama waayin nabaad saas weeye walaa akhdacat lama gafin lahu isaga ramyatun fallaadh ama leeb uu ganayna weligii meel cidlaa kuma dhicin meeshuu la rabay ay ku dhacays dhinacaas waa marka waa so waa geesinimadiisa iyo dagaalyahanimadiisa uma haddana innahu isagu haajara wuu hijrooday alhijratayni labadii hijro tii loo hijrooday geeska afrika iyo tii madiine labadaba uu hijrooday waa sharaf kale wa kaana wuxuu ahaa saabica sabcatin toddoba islaamtay oo rag ah toddoba islaamtay oo ragga kii toddobaad kuwaasoo aslamu islaameen oo calaa dahri l ardi dhulka guudkiisa ku socday ayuu ka mid ahaa marka dadkii hore araciilul awal ayuu ka mid ahaa walamaa markii asbaxa subxu waagu uu baryey waagu uu dilaacay ama waagu baryey qaala sayidina cumar wuxuu yidhi udcuu lii iigu yeedha cutbata ibnu khaswaan hala igu yeedho waa loogu yeedhay wuu u yimid wa caqada wuxuu u xidhay wuu u guntay wuxuu xidhay wuxuu u xidhay wuxuu xidhay ama guntay lahu isagii alraayata calankii dagaalka calaa halaati mi-atin saddex boqol iyo wa bidca cashara iyo dhowr iyo toban rajulan oo nin magaalada dhan ee muslimiintii wareerisay yuu ciidan tiradiisu tahay dhowr saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin uu madax uga dhigay ayuu yihi halkaa aada wa wacadahu wuxuu u ballanqaaday wa wacada sayidina cumar wuxuu u ballanqaaday hu cutbat min khaswaan bian yamudda bian yumidda inuu ku taakuleeyo sayidina cumar hu cutba gurmad inuu usoo diro tibaacan si isdaba joog ah bimaa wixii yatawafaru lahu uu helo oo min alrijaali rag ah kolba wixii rag uu hele ee magaalada madiine yimaada ilaan hadda saddexdan boqol iyo dhowr iyo tobankan buu hayaaye kolba waxaan helana waan kaasoo dabadiri bax buu yidhi walamaa markii casama uu go-aansaday aljeyshu ciidankii assakiiru ee tirada yaraay cala raxiili inuu ambabaxo uu magaaladii ka ambabaxo waa kala foga hadda madiine iyo ciraaq waay waqafa waxaa istaagay isna alfaaruuqu sayidina cumar alfaaruuq oo cumar ibn khadaab radi allahu tacaala canhu yuwadicu isaga oo sii sagootinaya qaa-idahu hogaamiyihiisan ama abbaanduulihiisan cutbata ibna cutba ah isagoo sii sagootinaya wa yuusiihi isagoo usii dardaarmaya fa qaala wuxuu yidhi sayidinaa cumar lahu cutbat min khaswaan wuxuu ku yidhi yaa cutba cutbow meesha uu u diray iyo muhimadii iyo waajibkii ayuu u sheegayaa inii anugu qad dhab ahaantii wajahtuka waxaan kuu diray ilaa ardi lubulla magaalada ubulla laydhaa unbaan kuu diray buui waxay tahayna waan kuu sheegi wahaye iyadu xisnun dhufays ama laga- lamagalaan weeye oo min xusuuni alacdaa'i cadowga dhufaysyadiisa ama lamagalaanadiisa ka mid a fa arju llaaha alla ayaan ka baryayaa oon ka rajaynayaa an yuciinaka inuu kugu caawiyo calayhaa ay calaa fatxihaa magaalada iyadee ubullo la yidhaahdo qabashadeeda iyo furitaankeeda iyo muslimiinta in loo soo gacan geliyo inuu alla kugu kaalmeeyo oo kugu caawiyo ayaan ilaahayna ka baryaa ee fa idaa nasalta haddii aad gaadho bihaa magaaladii haddii aad gaadho fadcu ugu yeedh qowmaha dadkeeda ilallaahi alla ugu yeedh waatan mabaadi'da islaamka ee jihaadka dadka la iskama laayo uun iyagoo baraadla la iskama laayo marka hore diintaa loogu yeedhaa markayna muslimiin ahayn kolkayna muslimiin ahayn diintaa loogu yeedhaa markaad meesha aad ku tuhmi inay muslimiin yihiinna waxaa la weeraraa ma- waxaa la waxaa la sugaa bal salaad subax in laga aadaamayo in kale meel sagaa salaad subax laga aadaamay oo laga tukaday waa meel islaam in lagu jihaadaana ma bannaana ee fadcullah wuxuu yidhi fa idaa nasalta biha magaaladii haddii aad ku soo degto ood gaadho fadcu ugu yeedh qowmaha dadkeedii ilallaahi alle ugu yeedh alle diintiisa ugu yeedh oo islaamka ah faman qofkii ajaabaka kaa yeela faqbal minhu ka yeel oo adna ka aqbal waman abaa qofkii diidana fakhud minhu ljizya ka qaad waxa jizyada loo yaqaano ha noqdo qof ku nool diinta islaamka dowladda islaamka hoosteeda qof ku nool oo canshuurta bixinaya ma aha waxa dad- can sigaarin wadilla iyagoo u hoggaansan oon ka madax taagaynin ka qaad wa ilaa hadduu labadiiba diido fadac dhig ama geli fii riqaabihim waxaad saartaa fii riqaabihim ay calaa riqaabihim qoortooda waxaad saartaa assayfa sayf yaana la dagaalan baa laga wadaa fii gayri hawaadatin naxdin la-aan adoon inna u naxaynin wattaqi llaaha allana ka baq yaa cutbata cub- cutba waxaad uga baqdaa fii maa wulliita calayhi wixii madax lagaaga dhigay dadkan madaxda aad ka tahayna ha ku amar ku taaglaynin wa iyaaka iska jir an tunaasicaka nafsuka naftaadu inay kugu ee kugula muranto ilaa kibrin isweyneyn inay kugula muranto oo mar haddaad madax noqotay ood in- ciidanka intaa leeg aada heshay weliba haddii ilaahay guul ku siiyo in uruur iyo isla weynaan ay ku gashana iska ilaali isla weynaantaasoo yufsidu calayka kaa khariba aakhirataka aakhiradaadii kaa khariba fasaad waxaa la yidhahaa ama ifsaad marar badanna waan sheegnay fasaad ereygan waa la iska dhahaa laakiin xaqiiqadiisi waxaa weeye wax intay ku dhacaan shay wixii loogu talagalay wixii loogu talagalay ka saara ama ka khariba ama ka wixii masalan caano waxaa loogu talagalay in la dhamo soo maaha caanuhu hadday baqaan way fasaadeen marka lama dhamayo lama dhami karo ciir ka lulan maysid wax alla waxay kuu tarin male waa inaad daadiso un caanana in la daadiyo looguma talagelin fasaadka waxaasaa la yidhaha marka marka aakhiradaadii haddaad aakhiradii weydo ood ku khasaarto ood cabeel uu kugu dhaco way kaa fasaadinaysaa waxa kaa fasaadinna waxaa ka mid a isla weynanka iyo kibirka isla weynanka iyo kibirkuna waxay ku yimaadiin haddii dee ilaahay guul uu ku siiyo ood guul gaadho amaad madax noqoto wa iyaaka iska jir an tunaasicaka inay kugula muranto nafsuka naftaadu ilaa kibrin isweyneyn oo yufsidu kaa khariba oo kaa halleeya oo kaa fasaadiya calayka adiga aakhirataka aakhiradaadi ilaan ruuxii mutakabiri naarta unbuu geli ruux naar galayna fasaad ka weyn oo ku dhacay ma jiro waclam waxaad ogaataa annaka adigu saxibta waxaad la noolayd rasuul allaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisa ayaad ka mid dadkii la noolaabaad ahayd fa acazaka allaahu ilaahay ayaa cizi iyo sharaf ku siiyey bihi rasuulka aada raacday ayuu ilaahay cizi iyo sharaf kugu siiyey bacda dillati dullinimo kadib oo dhawaankaad dhagaxa caabudi jirtay ee dhagaxa u sujuudi jirtay wa qawaaka ilaahay wuu ku xoojiyey bihi rasuulka iyo islaamka aad qaadatay buu alla kugu xoojiyey bacda dacfi tabardaraantii aad tabardarayd xataa ayuu ku xoojiyey alleh sirta aad ka noqotay amiiran nin madaxa amiir musallatan oo laga amar qaato wey dadka lagu salliday oo laga amar qaato iyo waqaa-idan hogaamiye mutaacan oo amarkiisa la qaato oo loo hogaansamo taquulu hadal baad dhah yaad leedahay fa yusmacu minka hadalkaaga waa la maqli wa ta'muru amar baad bixin fa yutaacu amarkaagana waa la ateeci oo waa la yeeli amruka amarkaagii fa yaa laha alla bal taasi waxay tahay feeri weeye fa yaa lahaa walbal taasi waxay tahay de oo nicmati nicmo ah alla maxay tahay taasi nicmo idaa haddiibay nicmo tahay laakiin idaa ayay nicmo tahay haddii hiya iyadaasi lam tubtirka ayna ku qooqinin oona qooq kuu keenin ilan kalaa ina alinsaana la yadqaa an ra'aahu stagnaa wey mar laale markii aad ghinaa ama hanti ha ahaato ama madaxnimo ha ahaato ama wax kale ha ahaato ama xoog alla ku sii ahaatee taasaa lagu qooqaa nicmadaasaa lagu qooqaa haddana nicmadaasi qooq kuu keenin alla nicmadaasi weynaa oo wa takhdacka aynan ku khayaanin khadiicadana waxaa la yidhaha wax maaragtay intay ku indhasarcaadiyaan boholkaaga tallaabsada oo wa takhdacka nicmadaasi aynan ku khayaanin oo wa tahwi bika aynan kugu hoobinin tahwiina waxaa la yidhaah meel kaa hooseysa oo god ah oo shawlaan ah ood ku hoobato ku dhacdo baasaa la yidhaah oo wa tahwi bika ay kugu hoobiso ilaa jahannama jahannama acaadana allah acaadaka allaahu alla ha kaa badbaadiyo jahannamada wa acaadanii ha iga badbaadiyo aniga minha iyade madaa wuu socday cutba cutbat ibnu khaswaan birijaalihi raggiisii wa macahu isagoo ay la socdaan sawjatuhu xaaskiisii iyo khamsu niswatin shan dumara ukhrayaatin oo kale oo min sawjaati aljundi ciidankii u watay xaasaskiisii ka mid a iyo wa akhaati akhawaatihim walaaladood gabdha walaala ay ahaayeen ama xaasaskoodii xataa nasaluu ilaa ay ka degaan fii ardin dhul qasbaa'a oo geedka qasabka la yidhaahdo geedkan qasabka la yidhaahdo ee sonkorta laga miiro sonkorta laga dhaliyo ama aalad sonkorna waa la yidhaha labada magac buu lehay qasab oo af carabi aho carabigiisii la qaatay qasab isagaa hadda caan ah marka xamar iyo meelahan marka la joogo qasab unbaa la yidhaha laakiin asalka soomaaliga aalad sonkor ayaa la yidhaha dhulkaas ay ka baxdo bahashaas dhulkaasoo laa tabcudu aan ka fogeyn kahiiran wax badan can madiinati lubulla magaaladii ubulla aan wax badan ka fogeyn halkaasay degeen walam yakun muusan ahayn macahum ma aysan wadanin shay-un waxoo yakuluuna ay cunaan waxala wixii saad ama sahay ay haysteenna way ka go-day falamaa markii ishtadda uu ku adkaaday calayhim iyaga aljuucu gaajadii qaala wuxuu yidhi cutbatu cutba wuxuu ku yidhi linafarin koox oo minhum iyaga ka mid a iltamisuu warbal inoo raadiya inoo baadi gooba lanaa annaga fii haadihi alardi bal dhulkan dhexdiisa shay-an wax oo naakuluhu aan cunno qadhaab hala qadhaab taga la yidhaha markaasoo kale meel duur oo miyi ah haddii wax cunno aada weydo waa la qadhaab tagaa waa intaasood wuxuun aad soo hesho lika soo heshayaa tamayuluq soo heshayaa xabag soo heshayaa midho soo heshayaa wuxuun ilaahay kusoo siiyo hala baxa buu yidhi waa la qadhaabsan jiray waagii hore fa qaamuu way way kaceen nimankii uu diray yabxathuuna iyaga oo raadinaya oo baadi goobaya camaa yasuddu camaa wax uun yasuddu toosiya oo ka celiya jawcatahum gaajadooda qofku markuu gaajoodo wuu isku soo gataa caloosha iyo saasay isugu soo wada dhici marka haddii wax la cunana waad yaraha toosaysa fa kaanad waxaa ahaatay lahum yagii maca acaami cuna raadiskii qisatun sheeko oo rawaaha uu ka sheekeeyey axaduhum mid iyagii ka mida fa qaala wuxuu yihi ninkaas isagoo inkastooon magaciisa la sheegin qisadan hadda ka horna waan soo marnay baynamaa waqti kuna aanu ahayn nabxathu kuwa raadinaya ama raadsanaya can shay-in wuxuuna naakuluhu aan cunno dakhalnaa waxaan gallay ajamatan meel kayn ah kayn waxaa la yidhi kayn baynu naqaanaa waa meel dhir badan oo dhirtu weliba ay saas isu wada haysato fa idaa kolkiiba fiihaa waxaanu ka helay kayntii zambiilaani laba dembiilood zambiil inagu dembiil unbaan idhahnaa waa wax la yaqaano fii ixdaahumaa labada dembiilood waxaa ku jiray tamrun timir timira waa waxay yaqaaniin wa fil aakhari midda kalena xabbun wax firi ah xubuub firida waxaa la yidhaah sida bariiska oo kale galleyda masagada qamadiga waxaas ah yaa waxaa la yidhaha firi xabbun baa ku jira abyadu oo cad saqiirun oo yaryara muqadaatun oo lagu daboolay biqishrin buunshe abyadin oo cad ama qasharna waan iska nidhaahnaa qashar oo qishradii uuna ama buunshe buunshana waa la yidhaha buunshaha asala oo soomaali ah buunshaha waxaa weeye waxyaabahan xubuubta aan ka hadalay hadda xabigan ama firidan waxay leedahay gal kore ayay leedahay gal kore oo ku dhegan ayay leedahay oo ama si sahlan looga fijin karo ama in la tumo uun uga bixi karo fa jadabnaahumaa waan soo jiidanay aad bay u cuslayn waan soo jiidanay xataa adnaynaahumaa ilaa aan uga soo dhoweyno min alcaskari ciidankii meeshii ay joogeen fa nadara wuu eegay axadunaa midkayago ila zambiili dembiishii ayuu fiiriyey alladii dembiishaasoo fiihi uu ku jiray alxabu waxyaabihii firid ahaa inaan aqoonin wa qaala wuxuu yidhi haadaa kani summun sun weeye sunkaasoo acaddahu uu idin diyaariyey lakum idinka alcaduwu cadowgu idin diyaariyey ee falaa taqrab falaa taqrabunnahu haw dhowaanina fa milnaa waxaanu u leexanay ila tamri timirtii aan naqiinay wa jacalnaa waxaanu bilownay naakulu inaan cunno minhu timirtii aan wax ka cunno wa fii maa waqti naxnu anagu kadaalika sidaas aan nahay oo dembiishii wixii cadcadda ay ku jireen halkaa iska taallo oon leenahay waaba sun oonu timirtii iska cunayno id isla kolkaa bifarasin faras oo fardihii noo xidhna ahaa yaa qataca wuxuu goostay qiyaadahu hogaankii uu ku xidhnaa xadhiggiisii ayuu goostay wa aqbala wuxuu aaday cala zambiili zambiishii ayuu aaday calaa zambiili lxabbi dambiishii ay ku jiraan waxyaabihii cadcadaa inaan aqoonin ayuu aaday wa jacala wuxuu bilaabay yakulu inuu cuno minhu xubuubtii ama firidii inuu cuno fa wallaahi baan ku dhaaranay wuxuu yidhi fa wallaahi baan ku dhaartee laqad hamamnaa waxaanu damacnay bian nadbaxahu inaanu gowracno qabla an yamuuta intuusan bakhtiinin usan naga dhimanin oo sun suntii ilan ku dhimanayaa linantafica bilaxmihi si aan hilibkiisa unaga faa-iideysan oon cunno hilibkiisa suusan nooga baktinin fa qaama waxaa kacay ilaynaa annaga saaxibuhu ninkii faraska lahaa ayaa istaagay wa qaala wuxuu yidhi weli rajuu ka qabaa dacuuhu war faraskan dhaaf oo ha qalina wa sa axrusuhu anaa waardiyeynaya alleyla caawo oo dhan anaa waardiyeynaya oo fa in axsastu haddii aan dareemo bimowtihi inuu dhimanayo haddaan dareemo oo suntii ay qabatay dabaxtuhu anaa gowracaya hadduu fayoobaadana haddee maaragtay faraskayga de waa u baahnaa falamaa asbaxnaa markii aan waabariisanay uu waagu noo baryay wajadnaa waxaan aragnay buu idhi oonu hellay alfarasa faraskii oo mucaafan iska fayow oo laa darara bihi wax dhibaba aan qabin fa qaalad waxay tidhi ukhtii walaashay ninka warka sheegaya oo asxaabtii ka mid ah inkastoon magaciisa la sheegin yaa wuxuu yidhi walaashay oo raggii la socotay ciidanka yaa waxay tidhi yaa akhi anay igu tidhi walaal innii anigu samictu waxaan maqlay abii aabbahen baan maqlo yaquulu dhahaya inna summa sunkii dhab ahaantii waxa sun la yidhaahdo laa yaduru dadka ma dhibo oo waxma yeelo idaa wudica haddii la saaro cala naari dab haddii la saaro oo wa undija la bisleeyo sunnimadii way ka tegi an tijaabiya uma markaa kadib akhadad waxay qaada shay-an wax oo min alxabi firidii dambiisha ku jirta ee laga cabsanaya ayay soo qaaday wawadacathu waxay ku shubtay fi lqidri dheri gira yar ay wateen ayay ku rida ayay ku shubtay wa awqada taxtahu naara dherigii intay dhardhaar saartay iyo dab ku shiday oo way way karisay uma markaa kadib maa labisad mayna sii in yarba maysan joogin an qaalad inay tidhi tacaalow kaalaya unduruu eega kayfa sidii axmara uu u guduutay lownuhu midabkiisu war wuxuu way guduuteena kaalaya uma haddana jacala wuxuu bilaabay yatashaqaqu inuu ka dildilaaca canhu xaggiisa qishruhu qasharkiisii qasharkii inuu ka dildilaaco ama buunshihii inuu ka dildilaaco oo wa takhruju ay ka soo baxdo minhu isagii xubuubuhu firidiisii albiid oo cadcadayd markaa kadib yaan soo qaadanay beriiskii dhannaa ama wixii dhannaa yaan dheri ku ridnay buui fa alqaynaahu intaan karinay markaa kadib waxaan ku ridnay fi ljafnati xeedho lina'kulaho inaan cunno fa qaala lanaa wuxuu nagu yidhi cutba udkuruu isma allaahi calayhi bismillaahi dhaha warbisanka u qabta wakuluhu iska cuna fa akalnaahu waana cunay fa idaa markiiba huwa isagu huwa isagu wixii gaayatun fi tibi wax aad iyo aad iyo aad u macaan weeye uma markaa kadib carafnaa waxaanu ogaanay buu yidhi bacda daalika markaa kadib anna ismahu magaciisu al urzu in beriis la yidhaha baana marka meesha waxaad ka garanaysaa asxaabtu beriis maysan aqoonin asxaabta nabiga beriis maysan aqoonin mayna cuni jirin beriisku halkaa ma gaadhin waxaa la cuni jiray timir iyo maxaanku idhaahdaa canab zabiib kuwaasna midhay u ahaayeen cunana waxay u ahaan jirtay uun sareen iyo shaciir heed bay cuni jireen beriis maysan aqoon marka in sha allahu tacaala darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wasala allahu waslama calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalim